magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay ololaha doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka garowe dongoroyo iyo sidoo kale godob jiiran munaasabadda oo ay soo agaasimeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka asad axmed xogeyaha guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedka munaasabadda doorashooyinka maanta aada u madlantihiin aad ka shaqaysaan waa doorashooyinkii inaga baaqday labada kun labaatan iyo saddex bishii may tiimanka halkan fadhiya boqolkiiba sagaashan waa tiimankii hadda ka hor u diyaarsanaa inay doorashadaa dhammaystiraan dhammaan markaa tiimanka halkan fadhiya doorashada ka shaqayn doona agabka doorashada lagaga shaqayn doono iyo wax kasta oo la xidhiidha doorashadan waa tii inaga baaqatay saddex iyo labaatankii bishii may idinkuna haddii ilaha idmo waxaan rajaynaynaa kalsoonidii laydinku soo xulay mar labaad oo laydinku yeedhay inaad idinkuna ka dhabayn doontaan haddii ilaha idmo oo siday tahay mas-uuliyaddaas aada horena u ballanqaadeen haddana aad diyaar u tihiin inaad uga soo baxdaan haddii ilaha idmo cabdiraxmaan cabdirasaaq gudoomiyaha dalladda bulshada rayidka puntland ayaa sheegay inay door ka qaadan doonaan qabsoomidda doorashada
maanta oo beek ay dhammaystiran tahay ayaa waxaan insha allahu lasoo afmeerahayaa doorashooyinka saddexda degmo inoo harsanaa ee gobolka nugaal waxaan rajaynayaa marka inay guul ku dhammaato sida hadda ololuhu doorashooyinka u socdaan iyo qabanqaabada iyo sida la isugu dabalido hawshana waxaan rajaynayaa inay si hanaanoo qurux badan u socoto waayo arag badan iyo bisayl fiicanna waa laga soo qaatay degmooyinkii hore oo fiilashada mar kasta aan qabnaa waxay tahay in degmooyinka hare in lagu guulaysan doono bunsa mar kasta wada shaqayn xoog badan oo dhowaansho leh oo isdhammaystir leba waxayna leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka puntland
si kastaba degmooyinka garowe doongoroyo iyo sidoo kale godob jiiran ayuu qorshuhu yahay inay dhowaan ka dhacdo doorashooyinka golayaasha deegaanka